waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xaaladda guud runtii waa un xaalad xasaasiiska ah oo dhibaatooyin fara badan ay iska jiraan waayo gobolka oo dhanba geeska africa oo dhanba baan ku dhaha wuxuu marayaa marxalad mise taariikh crossroads waxay cadaan ka dhahaan crossroads baa la marayaa waxaana weeyaan dimuqraasiya ayaa la isku dayahayaa in meelaha barkood sidii kenya oo kale iyo iyo etoobiya iyo wixii lamidkaha inay ka hirgeliyaan iyaga oo doonayaan inay waafaqaan waxa caalamka ka jira wuxuu ay sidaa tahay haddana nidaamyihii hore oo sii jiray oo iska maaragtay dictatoriyadana way iska wada jirtaa ma wixii oo dhan ba waxay keentay iyo maxay xaaladan hadda terrorismka la yidhaahdo mise argixisada caalamka oo dhan ba hadda ka jirta oo lagu nisbeynaya inay muslimiin yihiin waddan kastana marka uu si khiyaano yihi iyo si kastaba hahaatee wuxuu isku dayahayaa inuu dana khaas isaga ee wadanka mise madaxda wadanka ka taliyaan dana khaas wey inay kala soo dhexbaxaan xaaladda jirta oo min barna dhab ay tahay barna wax la beeray ay tahay waa gartay dhinaca soomaaliya madaxda soomaalida dhibaatada dalkan waqti dheer bay soo qaadatay maxaa keenay bay kula tahay in madaxda soomaalidu ay dhibaatada dalkooda ku jiro ka bixin la-dahay madaxda soomaalidu horta midda ugu yar weyaan ugu fudud in maaragtay la faanqayo oo la fahmo waxa weye madaxda soomaalidu horta waa jiil cusuban jiil cusuban oo jiilkii jiilalkii hore oo mise dadkii gobonimada usoo dagaalamay mise dadkii milatariga ahaa oo isku dayayey inay waxyaaba halbowlo aho wadaninimo aho soomaalinimo ay ku tilmaamayaan markay kamid ay tahay waxay islahaayeen waa gobolada naga maqan dadkii way way tageen dad yar dad cusub baa kasoo baxay oo inta badanaana wakti badan ay degan ay deganaayeen dibadaha tacliim ha u degadaan akris mise ha u joogaan maxay qaxootinimo iyo in yaroo gudaha ku jirtay marka hadda jiilkan hadda u tartamahaya mase u looltamahaya madaxtinimada soomaaliyeed jiil wadananimo soomaali ku jirta ma aha waa jiil yani without exception haddii la dhahaa hebel iyo hebel ha lagala dhexbaxo oo soomaalinimo ku jirto shan hal gacana kuma kuma tirin kartid waa jiil maaragtay un dana khaas la doonayaan lacag baa la doonayaa hanti in la beeraa la doonayaa sida keli oo lagu beeri kalena waxay u caddahay madala inay tahay inaad ka dhex muuqata dowladihii yaryaraa oo caatada ahaa oo ka dhismaa soomaaliya mise midii centraalka ahaa sidii loo qabsan lahaa intii lacag la raadiyo oo laalush lagu bixiyo oo maxay ahayd odayaashan baarlamaanada iyo waxaas oo kale loo soo dooranaya markaasayto haddana danihii iqtisaadiga ahaa oo mise danihii khaaska ah oo lacag doonka ah laga gaaro marka mashruuc bay iska noqotay dadkii dibaddana mashruuc bay u noqotay oo cadowga soomaaliyeed mise international communitygii cadowga soomaliya waxaan kuleeyahay wadamaha maaragtay safka hore laba wadan oo horta xaduud leh marnaba ma noqon karaan saaxiibtimo lilahi kama jiri karto midba midka kale wuu gaabayaa marka kuwii maaragtay xadka lalahaa oo gaabayaan oo faa'iido fara badan iyaga ay leeyihin kala soo bixi rabaan oo ay dan ugu jirta istuseen burburka soomaalida oo lasii wado inay faa'iidooyinka la soo bixi karaan mid khaas iyo mid caan dhehbo iyo madax jiil cusub oo soomaali oo soo baxay oo nin kasta inuu dabadhirif u noqdo diyaar u ah marba haddii asaga degadaa yar oo camiilnimada lagu ilaaliyo dhaqaalana uu ka hagaajiyo marka soomaali iyo shacab meelay joogaan oo dhanba kii gudaha joogay kii dibadda joogay oo dhanba shacab sida nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yihi ummadeyda waxa weya fidnadeeda waa maba shacab un lacag doon ah si kastayba ku doonaan qabiil ku doon wax kasta ku doon markaad madaxtinimada doonayso madaxtinimadana aad rabto inaad lacag ka hagaajiso waxaad ku qasban tahay marka inaad dadka kala qaybiso qabiil iyo gobol iyo madhab iyo wax kasta aad uqaybiso marka waxa weeyaan horta soomaaliya ilahi baa maqan marka inta loo kacay dhib badan baa iska jira wadamaha kale iyaga way jiraan dana khaas oo fara badan laakiin qarannimadina haddana kama marno sida annagoo kale iyo etoobiya oo wadamaha jiiraanka mar kastaba waxa weeyaan waa un arrinta qarankana meel bay u taallaa looltanka gudaha oo mise qabiil mise gobol mise madaxtinimo laisku haystana meesheeday weyaan iyadana jankii meeshiisi weyaan laakiin haddana nin kasta wuxuu isku dayayaa labadiba inuu inuu inuu gaaro camiil u noqdo wadamaha jaarka iyo international communityga ummadii kala dilo oo qabiil qabiil wax kasta ku kala dilo sifua isaga u ilaashada kursiga kursiga u ilaashanahayana dhaqaalo ku doona wax kaloo ku doonaya ma jirto waa garta in yar baad ka taabatay dalalka deriska laakiin doorka guud ahaan dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya gaar ahaan kenya iyo etoobiya dalal derisa dhibka soomaaliya ma qeyb bay ka yihiin bay kula tahay mise mise xal bay u yihiin haatan waktigan hadda aan marayna qeybta ugu weyn weyaan qeyb kale maba jirtaba iyaga dhibkooda hadii laga saari lahaa soomaaliya soomaaliya dhibka ugu weyn boqolkiiba sideetan waa la saari lahaa mise boqolkiiba toddobaatan aan ku dhaxtay waxaa jira hadda dalka kenya oo kale oo aad laftigaagu mas-uul ka soo noqotay sababaha ay u joogaan soomaaliya ama ciidankooda u joogaan waxay ku tilmaamaan inay ammaankoodana ku ilaashanayaan soomaaliyana ay rabaan inay ammaankooda dejiyaan miyaysan taas gar gar ku lahayn
markii hore sidii aan nidaamka lagu mariyey baarlamaanka oo lagu gaaray heshiiska iyo niyaddii hore oo annaga inoo muuqatay oo caamka ahayd xakumka markuu isbedelay mucaamarada cusub oo ka soo baxday niyadda hore way ficneed niyadda hore waxay ahayd aan galno aan aan maxay ahayd al-shabaab talayto murtasiqiinta ah oo iyaga hatay dad kale ku shaqaysanayaan cadow soomaaliyeed oo ajnabi ananimay yihiinba waan kolley waynu isla wada ognahay in iyagii laga tirtira meeshii mise barbaaxo weyn la gaarsiiyo ciidanka dharanka oo soomaaliyeed la hagaajiyo xab kastaba ha loo hagaajiyo markaas ciidankaas uu la wareego waxay ahayd tababar loo sameeyo hubkooda lala qabto adduunka lala hoosgalo markay isku duba dhacaan in maaragtay wadamihii annaga masalan kenya oo kale kenya waxa weeyaan wadan maaragtay dimuqraasiya si kastaba ayaan u ballaarnaanay laakiin siday xorriyadda u qaatay maanta dhexdooda doorashoon ka dhici jirtay oo waddan lagu tilmaamo xor buu ahaa yacni qiyaasba ha ahaadee xornimadiisaba meel meel xadidan ha noqotee laakiin niyaddii hore saasay ahayd majiilkan cusub oo dhalinyarada hadda xukunka qabsaday weeyaan waxaa ooga soo baxday niman eedaysana iyaga ahaayeen oo lagu haystay maxkamadda jariimka adduunka oo meel kastaba maaragtay farta lagu wada fiiqay oo loo nisbaynaya hadda maaragtay doorashadii inay faramarojisteen maalin dhaweyto oo ay boobeen waxaa u soo baxday in haddii ay argixisadato iyo waxa lamidka iyo dhibaatada soomaaliya ay sii ballaarato oo meel kasta ay ka muuqato inaan annagii iyo reer galbeedkiina dhibayey oo maxkamadan nagu dhibahayey aan isku cadow yeelanayna oo wixii kale war wax ka xun baa imaaday oo ka ka khatarsane bal iyaga arrintooda ha la fududeeyo mucaawanada kenyana ha loo badiyo waxyaaba caynkaasoo kalea usoo baxay marka waxay ku khasbanaadeen inay wax beeritaan u eg ay sameeyaan beeritaanka maaha keliya in adiga ad tagto al-shabaab hub iyo ciidan iyo afiisi lacag afiiso waxa weeyaan inaad u ogolaato inay gaaraan heer ay u samayn karaan argixisada ay samayn karaan adoo arkaysa reebi karto mise wadanka gudaha kenya mise soomaaliya gudaheeda marka waxa weeyaan qawda maqasi waxna ha u qaban waxa weeyaan waa baadi baadi lagula daydayahayn laakiin aan la doonhayn in lasoo la helo annaga marka saan anigu kolley u arkay oo iska cad anagoo dhan ba siyaasiyiintii kenya u arkaya nimankan hadda xukunka saddexda sano haystay way bedeleen masiirkii hore oo lagu talagalay dhexgalka annaga annaga aan dhexgalnay soomaaliya marka waa khalad hadda waxaa loo baahan yahay laba xisaabtamo la yidhaahdo road map na siiya waktigaad kaga baxaysaan saad u tababaraysaan ciidamada sida ciidanka qaranka soomaaliya loo hagaajinayo sida meel alla meesha la xoreeyay adeegaha bulshadii wax kastoo dhanba loogu qabanayo sidii tababar loogu sameynayo civil serviceka soomaaliya waxyaabihii beriga aan soo jeeday waxay ilaa laba kun oo jaamiciyiin oo dhalinyaro oo soomaaliya ilaan labaatan iyo dhowr sana soomaaliya iyo dowlad la-aan ahayd in kenya la keeno oo wasaaradaha kenya loo qaybiyo iyo maxay ahayd hay-adaha kala duwan oo dawladda loo qaybiyo sifo ay maamul dhisan oo shaqaynaya ay u arkaan oo markay dib u noqdaan iyagana ay bilaabaan inay wixii ay hirgeliyaan waddankooda ka hirgeliyaan marka horta waxyaabihii aan ugu talagalnay midna ma sameyn hayo soomaalidiina dad haddee xaqooda raadsan hayo oo wadani ah oo wadaninimo ku jirta ma aha soomaali iyo wadaninimo kala dhimatay marka waa unbasade kaana shilin buu raadsanayaa kana dana kor u haystaa oo mid qaran iyo mid hoos ahaanba ahlan wasahlan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali